gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa muddooyinkii dambe aad ugu soo badanayay noocyada kala duwan ee maandooriyaha taasoo dhibaato iyo saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka ku dhaqan gobolka iyadoo walaac laga muujiyey arrinkaas waxaana dadka ugu badan ee isticmaala maandooriyaha ka mid ah dhalinyarada isagoona saameyn xoogan ku yeeshay dhalinyarada waxaana dhacdooyinkii ugu darnaa ee maandooriyaha sababay ka mid ah in dhalinyarada ay dilaan waalidiintooda aadan daawuud oo ka mid ah xildhibaanada maamulka ee dowladda kenya ka dhistay gobolka wajeer ayaa ka waramaya dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo bulshada waxaa lii sheegay magaaladan dragsa inay aada ugu badan tahay waxaana meesha ugu daran meel kasta meesha dadkiisa kasii badan augu aa ugu dhib badan mogtahay waan ku celceliyey barwaaqaa ugu dad badan sooma hadda barwaaqan ugu dirag badan tahay aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sooma waaba jiiraankiina soo maha wiilka hooyadiis dilay kaale hooyadaa dil ma ahayn hal wax wuxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooyo iyo waxay tahay ba maogeen derbi meel taagan weerkay un isaga war waalidkayna ma duugi karna maalin kasta ilmahayna ma duugi karna maalin kasta marka aan iskaashano waxaa intaa dheer in maandooriyaha uu dhibaato xagga caafimaadka ah ku hayo dadka waxaana ka waramaya mid ka mid ah dhakhaatiirta ku sugan gobolkaas tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka guddi researchka laga suubiyey tobankii qofbo afar ayaa ka xanuunsan maskaxda so marka haddaad fiiriso dhibaatadaas bulshada aaday u badan tahay hadda clinic yar meeshan salkan ku qabno waa arkaysaa ilaa iyo laba kun oo qof ayaa maaragtay lagu xiriirsan oo toos u imata daawadooda qaata hashi bishii ahayd ugu yaraan labaatan qof oo cusub waynoo imataa oo macnaha xanuunkan u haya marka bulshada aaday u dhibaataysan tahay dhibaatooyinka ugu badan oo maarata hadda soo ziyaadayna waa maaragtay balwadda iyo daroogada ee maarata u badanta hadda hard drugska sida maarata heroyinka iyo tramadol la isticmaalaya zaa'id goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa bulshada ku nool ay la dhiban yihiin waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo isticmaalaan da-yar iyo duqay intaba dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale bulshada ku dhaqan magaalada dhobley ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland ka cabanayeen dhibaatada uu ku hayo maandooriyaha